hore waxaan idiin soo gudbinayaa hambalyo iyo bogaadin aan idinka sido iyo salaan aan si gaara uga sido madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud oo uu soo dhoweynayo xildhibaanada xisbiga ku soo biiray waxaan leenahay xildhibaanadaa soo dhowaada ayaalow soo dhowaada ragga waaweyn ee xildhibaanada ah oo guddigood muddo kara raggii hore ee xisbiga ku jiray iyo kuwa ku soo biirayba waxaanu ku kalsoonahay inay noqon doonaan qaar qarannimada somalilan sii adkeeya difaaca ninka naftu been u sheegtayna runta u sheega xisbiga kulmiye haddii uu murmo wuu heshiiyaa waa dhaqan lagu yaqaano inta yare xaalxaalkaana abti muusow dadkaisu ururi dadkaisu ururi waxaanu leenahay muuse mas-uuliyadda caawa aad joogto inkastoo aan maxamed kaahin iyo talyanla kula dardaarmayo waar galbeedku dhaqso isuma dilo haddii isdilaanla dhaqsooma kala baxaane kala saara dadka xisbigana isu soo dhaweeya isu keena xisbigeenu inuu midoobayo shaki kuma jiro waynu hubnaa waa xisbi odayle madaxweynaha somalilan odaygiisa yahay muuse bixi guddoomiyihiisa yahay maxamed kaaxi ku-xigeenkiisa yahay talyaani saraakiishiisa waaweyn yahay dee xirsi iyo maxamuud xaaji iyo aniguna waanu noolahay xisbiga waynu isku dari doonaa xisbigu wuu midoobi doonaa waynu israacin doonaa wuxuu noqon doonaa xisbi wada tashada xisbi kala tashada ma noqon doono